dhegaystayaal v o eda waxaa idiin soo gudbinaysaa waraysaga dhammaystiran oo aynu la yeelanay ku-xigeenkii hore ee madaxa ururka al-shabaab mukhtaar ruubo cali abuumansuur oo haatan xabsi guri ugu jira dowladda federaalk ee soomaaliya waxauu isagoo ku sugan magaalada muqdisho khadka teleefonka ugu waramay haaruun macruuf
su-aasha ugu horeysan rabay inaan ku weydiiyo bal waxa weeyaan marka hore maxaa kugu kalifay xilligan inaad nala soo xiriirto oo aad go-aansato inaad nala hadasho walaal marka hore waan ku mahad celinaya waraysigaas inaad iga qaado adiga iyo iyo eedaba waxaan kaloon u mahad celinayaa dadkii ka dhiidhiyey markii aniga laisoo afduubay oo amise lasoo afduubay dal iyo dibadba soomaali iyo kayrba xataa qodada beesha caalamka haysom oo kale shaqadiisuu ku waayay runtii isagana dadkaan u mahad celinayuu ku jiraa waa mahadsantihiin baan leeyahay su-aasha haddaan usoo laabto anoo hoogaa hirgebsan oo yar xanuunsanayo waxaa igu kalifay waxa weeyaan walaal niman baa isoo afduubtay laba kun sideed iyo tobankii bishii laba iyo tobanaad ayaa la isoo afduubtay ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay aan telefoon laio ogolayn oon xuquuqdeydii asaasiga ahayd laio ogolayn wax kastoo bani aadan haqulahaa aan laio ogolayn marka taasaa kaliftay intaan noolahay oon wax dhihi karoon fursadaan helo inaan sheego waxaa meesha ka jiro xaalada aan ku suganahay iyo cidday sababtay xaaladaas waaye bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sideyna sugan yihiin
amnigu maraaxil buu soo maray markii hore ee laisoo afduubay waxa weeyaan waxaa la ikeenay muqdisho lix bilood xafiiska hay-adda nabad sugidda ayaa lagu hayay fahad yaasiin baa taliya ka ahaa lixdaa bilood marxalay ahayd muddo kale iyadana guri kalaa la igeeyey oo ciidan hore oo ila joogay waxay ahayn ciidanka waran la dhaho waa shaamid ahoo nin kale uu wato oo saddex magaalo laga soo kala qaaday gaalkacyo iyo cadaado iyo dhusmareeb baa muddo i hayay niman iska maleeshiya fawdaawiyiin baa ku badnaa waa kuwa qorkayga isku habadeeyey oo qorkayga nin lagu dilay bedelay oo guri kale i keeneen isla warantiiba la igu soo wareejiyey ammaanka ta iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo way sugan yihiin kuma dhihi karo oo ma ku dhihi karo waa ga waxaan rabaa waraysigani waa waraysigii ugu horreeyay aad bixiso tan iyo intii aad kasoo baxday shabaab tan iyo intii lagu xiray muddo aada u dheer weeyaan waxaan waxyar rabaa inaad bal dib u celiso dadweynaha maalintii lagu soo xiray iyo sidii lagu soo xiray iyo ciddii kusoo xirtay walaal maalinkai lagu soo xiray waxay ahayd laba kun sideed iyo toban bishii laba iyo tobnaad saddex iyo tobankeeda oo khamiis ay tahay ay ahayd ka hor intaan la isoo xirin ninka joogay amisom secretarii u joogo ethoobiyaanka ahaa ayaa wuxuu sameeyey dad buu iisoo dirayo kadib waa i wacayoo waa ii hinjiray waa ku xirayaa wuxuu igu yiri anigu qolada muqdisho farmaadiga waxay dhahaan baan yeeli doonaa ogow waxaan ku iri dad maweynala joogeen oo markhaati amaanta waxaan ku iri sidaad oo kale maanday kuma joogo wadanka ima nixri kartid murashax baana ahay sii sharciga meesha ku joogo kadib maalinkii lshirqoonayay waxaala shaqeeyey iyaga cabdulqaadir shariif sheekhuna ninka la dhaho baarlamaanka markaa joogay isagaa i wacay murashaxiinta oo dhan baa la wacay imow buu i yiri waan irid baabuurkaygaa ugu dambeeyey iradii markay baabuurkii wada galeen kaygii ganjeelkaa lagu xiray si uuna u gelin ganjeelkii raqab la siiyey banaankaa lagu reebay kadib in etoobiyaankaa igu soo qamaamay ciidan labaska amisom xiran bay ahaayeen kadibna iyagaa saas igu afduubay hildilbay igu sameeyeen hantibay iga dhaceen dukumeentibay iga dhaceen saddex saacadood bay ihayeen saddex saac kadib adigu shan saac iyo hoogaa bay ahayd markii sideed saac iyo hoogaa markay tahay ayaa saadiq doon baa yimid hortiisana ciidankii xaramahado oo weerarkeeda xoogiisa loo keenay baa joogay waa la murmay oo cabdisababaa loo qaadi iyo muqdisho loo qaadi bay ku murmeen korkayga waxaa markii dambe fara markay muqdisho in la isoo qaado marka dadka isoo xiray waa amisom gooni ahaan etoobiya boqol saftiri laba qof markaasii marka maxaa lagu soo xidhay aan kaa dhexgalo horta maxaa laii soo in- intaana sababta u gudbin meesha ka tartamin inaan sa- intaad sababta u gudbo sooda koonfur galbeed in la afsuubo doorashadeeda waxaa la ii soo xiray toddobaatan iyo toddoba cod oo koonfur galbeed ka iman doonto in sida la rabo loogu tasarufo kadibna lagu guuleysto oo lagu soo laabto ayaa la ii xiray meesha dad urashahayna lagu soo xiray Eh, meel haddee doorasho lagu aamini karaba ma ahan marka meesha meel doorasho ay ka suurooreyso ma ahan waa Waayo.
meel waaya iisug marka meel ahan mid Waayo.
hoos Wax yar oo isu marka.
gacanta uu ku haysto weeyaan oo nimankaan un u haya waaya wax yar iisug marka een, waxaad ku doodaysaa adiga in sababta lagu soo xiraa in lagaa joojiyo tartanka een, maxaan ku idhaahdaa eh, sida aad aad sheegtayna codadka ka soo baxaya koonfur galbeed eh, dhinac lagu hubsado Eh, eedihii waxaa rabay wax yar inaan ku laabtay yaa doonaya inay adisababa lagu geeyo ma etoobiyaanka mise soomaalida Waa etoobiyaanka generaalka meesha joogay wuxuu rabay in la ii qaado adis ababa sada magaalada oo dhan habad bay noqotay iyaga naftooda way yaabanaayeen adiga aad u badan baa ka muuqday marka waxaan isii waxay rabeen inay iyagu gacanta ugu hayaan ay xagga ii wada marka kabacdi go-aankii wuxuu noqday xamar in lagu keeno bal halkaa ka bilo kenistii xamar iyo een, maxaan ku idhaahdaa haddii su-aale lagu weydiiyey haddii shuruuda lagu soo hordhigay wax lagaa codsaday haddii jiraan saadir joom bay ii soo dhiibeen saadir muqdisho uu keenay guri madaxtooye agteeda ku yaalo telefoonuu lasoo baxay wuxuu u yiri magaaladii xabad baa ka socoto maydhabo waa kana meeshaan aad joogtaa dadkii kacdoon baa jira adaa waxaan kiciyey adaana damin kara dadka la hada oo xabada joojiya dhan uu igu yiri waa gartay marka waxaan ku eri xabada idinkaa bilaabay joojiye anigu xabadna bilaabay magaalada ammaan bay ahayd intaadan iman adaa qasaye cidna la hadli maayaan ku iri halkee ka hadal buu ku dhahay ma idaacadda dawladda mise een, waraysi dhexe buu ku yidhi?
idaacad lahada telefoon unbu ila soo baxay ayaa waxada oo dadka xabada joojiya oo waa nabad talaaq oo kan waayo dhahu igu yiri ayaan ku iri ma iga sugaysid xabadana magaalada nabada iyo alaa bilaabaa guud xabada dawladda soomaaliya markay ku soo xirtay oo lagu keenay xamar ee mas-uuliyiin ama ha aadaan kuwa ee, dawladda dhexe federaalka rayidka ama laamaha amniga intay kusoo hor fadhiisteen ama xeer ilaaliya maku yidhi ee, sababtaanaan kuu soo xirnay eedaan kugu soo ogeynaa waxaanaan kugu haysanaa haddii horta reer ilaaliyuhu intuusan xabsi igu iman soo qaanuunku ma ahaan lahayn marka horeba in warqad la iisoo jarto anigu si sharci ah baan u tartamay Eh, shuruudo ayaa murashaxa loo soo dejiyey koonfur galbeed Eh, shuruudihii baan buuxiyey shahaadaan qaatay si sharci ah oo toosan baan u socday cidna wax ma aanan yeelin Eh, horta heer ilaalin iyo haddii lasoo maraayo sharci markaan soo ma ahayna marka xabsiga kadib aa lasoo marila marka mar meeshii ugu horreysay ee lagu geeyey marka wa- wax yar si kooban waad uga hadashay su-aashii ugu horreysay halkee lagu geeyey oo lagugu xiray go-aankaasi yaa bixiyey xafiiska farad yaasiin baan igu xiray qol ka mid ah bal marka aan hay-adaas tagay qol sanbalosho taniya ugu deganaa Ah, qol ku degan baa laigu xiray sagaal biloodna meeshaasaan ku xirna waa gartay inta lagu haynayo iyo maxaan ku idhaahdaa intaad meesha joogto wax xuquuqaad leedahay ama aanad lahayn eeda lagu haysto hadday jiraan haba yaraatee cid kuu sharxday ma jiraan ma jirin eh, fariimo qaab daran oo isoo gaarayay way jiraan ninkan u amaa sidanaan u haynaynaa ama wadan kale in loo tafxiilo ha ogolaado iyo waxaas waa jireen Eh, taasna waxaan ku iri marbaa ogaaskaygu i yimid ogaas waxaan ku iri anigu qadiyad qabiilna uma xirni qadiyadaas guudaan u xiranahay waxba haddaba idamiinin maayo tuugumaahi meel baad u safraysaana waxaan ku iri anigu wadankaanaan leeyahay kanaan ku dhashay una dhashay kuna dhiman doonaa insha allahu meesha lagu socdaan ku iri marka ugaasku markaas fariin ah miyuu kuu keenay haddaad rabto dibadda wadan dibadda lagu geynayaa saas miyaad ka dareentay haa waxaasaa la ogol yahay waa i yidhi anaaba u sheegoo ku iri ma ogoli weliba waxaan ku iri wadanka kasta wadankuu yahay hadduu qolkan soo dhex galo waxaan ku iri waa ka guuraya dawladdu si toosa ma kuu tiri wadan kale maku geynaa may ku dheheen iyagu oo wayba dhuudhuumanayeen oo si uun olo dalaga bay isticmaalayeen hade wuxuu qofka hadduu gargaran yahay kumaba hor iman kare waa loo dhuumanayen hoosba iguma ay imaan way waxaan rabaa wax yar dib inaan kuu celiyo markii shabaabka aad kasoo baxaysay labada kun iyo toddobiyo tobankii bishii ogost dagaal baa dabcadeeda dhex maray kabacdina waxaad isku dhiibtay mas-uuliyiintii dowladda ee xudur kabacdina xamar baa lagu keenay muddadaa hore intaan lagu qaban ee aanad baydhabo ku laaban si aad u tartanto heshiis lagula galay miyuu jirin sababtoo ah xilligaas nin xoraad ahayd meeshuu doono mara dibadda waddankaad uga baxday waad soo laabatay baayo bakool baad ku laabatay waad tartantay xafladaad qabatay heshiis lagula galay miyuu jiray markaas aad ka soo baxday shabaab bishii ogost labada kun iyo toddobiyo tobankii adigu warkaas waa dheer yahay hadda ma wada geli karo waxbaan ku heshiinay wax kasta oo aan ku heshiinay way ka baxeen aan niman niman macruuf ku ah way ballanka baxyagu oo runtii aada macruuf ugu ah halkan baydhaba aaday macanaan huuman si cad baan meeshaan uga safray nin la yidhaaho jaliil xuseen baa joogay baabuurkiisaa lagu qaado aldoofin igu geeyey meeshaan tegey kadib markaan tegey ay qiimeeyeen sida laiisoo dhaweeyey iyo qaabka bahasha ay u socoto ayay warqad iga soo daba tuureen oo ay leeyihiin ma tartami karo warqadu ma ahayn warqad dastuur haysata wasiirkii amniga markaas joogay baa qoray warqad dastuur iyo iyo sharci iyo wax ay ku fadhida ma ahayn adigoo koonfur galbeed baan ka tartamayay shuruuday dhigatay waan buufiyey waxaan uga baahnaa ma jirin intaas weeya waa gartay waxaan rabay inaan ku weydiiyo hadda xilli doorashaa lagu jiraa doorashadii heer qaran xildhibaanadii aa la dooranaya aqalkii sare waa la doortay kuwii aqalka hoose waa la dooran rabaa dhowaan seed u aragtaa ma ma la socotaa horta wararka dibadda ee siyaasadda haddaad la socoto seed u aragtaa doorashada hadda iyo say ku socoto
soomaaliya afar sa- afar sano oo igu dhacday gashay runtii awoodii iyo daaqadii iyo dhaqaalihii iyo maskaxdii lagu difaaci lahaaba gudaheeda lagu soo celiyey hebel weerar iyo hebel sooxir iyo hebel qabo iyo hebel muqastamin iyo guudkan kula tugnayo waa ku istaagnay iyo waxaasay ka bixi waayeen qoladii meesha qabsatay anigu horta guud ahaan soomaalida waxaan kula talinayaa inay doorashadooda ay dadkooda ay doortaan kuwaan dawladda ahu waxaan leeyahay iyagu saddex meel baad farageliseen waa baydhabo waa jawhar waa dhusmareeb saddexdaba maanta waxaa ka taagan waa la arkay amni ahaanay u dib mareen u dib dhaca amnigaa ku dhacay dib u dhac oo waxaa ku dhacay dhaqaale dib u dhac dib u heshiisiintii oo dib u furatay in waxaan kula talinayaa inay dadka faraha kala baxaan dadka waxay rabaan ay doortaan hadday meesha wax ka helaan ka qaataan hadday waayaanna ayay koy ka horreeyeysa yeeleen ay ogolaadaan baan kula talinayaa reer koonfur galbeed waxaan leeyahay maanta doorashaa la joogaa idinku dadkiinii runtii waxgaradka ahaa sida bastoor jawaari iyo afar gudoomie baarlamaan baan ku sheegay haddaan lawada diidinayn badankooda la diidan yahay inay tartamaanba fiiriya reer waqooyi dadka usoo baxay balfasor cabdi ismaaciil sanatar iyo cabdixaashi iyo dadka usoo baxay arka hal kursigaan arkay laba barfasoor iyo hal dhakhtar ay ku tartanayeen dala meesha taageeraan ka arkayay dadka reer waqooyi usoo baxay arka jowhar dadka hadda kasoo baxay arka dadka kismaayo kasoo baxay arka dadka busmareeb kasoo baxayna arka dadki idinka laidiin soo saarayna fiiriya intaa markaad fiirisaan xisaabaa idiin soo bixi doonto inta dhiman yaan laidinku darin dadkii idinka doorta haweeney farmaajo laba sanuu ku darshaday sad baa diiday waa la diiday idinkuna waxay dulaya diida adduunka wax badan bay shacabku diidaan shacabku waa awood ilaahay subxaana watacaala awood buu geliya hadday gartaan weeye waxaan kula talinaya anigu saas dad baa u haysta milkiilayaal inay yihiin wax la isku dilayo annaga naloo dilayo dad baa naloo dilay runtii hadda marka aniga isoo xeday dad baa lagu laayay meesha waa dhogay intaa wax loo samaynayo waa in lasoo laabto waan hubaa soo laaban maayaan anigu waxaan leeyahay dadku wacdaynaya insha allahu tacaala soomaalida oo dhanba meel kastay joogaan farmaadi ha soo celinin hal codna ha siinina reer koonfur galbeedna waxaan leeyahay hal cod ha iska siinina way taageerayaasha farmaajo iyo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne lafta gareen waxaay ku doodi karaan markay hadda hadalkaada dhegaystaan inaad tahay nin la xiray nin caraysan nin kursi laga hor istaagay oo maxaan ku idhaahdaa caradii ay ka keenta hadalka jawaabteeda waa waa waa suuragal aniga haba la isoo xiree lafta gareen waxaa laguma dadkii inuu horumariyo ammaankooda uu hormariyo dhaqaalaha uu hormariyo marka laisoo helay anigu dibrkab iyo baydhabo lixdan kaba misrax baa isku socday maanta ma isku socdaan marka laisoo helo ugu dambeysay laba wadaa raashin lagu keeni jiray uraadooma iyo eldabdaka kala yimaado dadna sagaashan ay tahay midna boqol iyo ziyaado labadiiba hadda waa laga soo xiray oo waa ka go-an yihiin madaxweynaha khusbooyinkiisii waa laga soo xiray oo waajib buu tegey xudur buu tegay oo wadooyinkaan idin fura kana yeeli kana yeeligiisu waan maqlaayay waajib buu tagay oo tookadan tookada wuxuu ama dhulka marayo lugta ku soo lugta ay ku socdaan imanaya ee waa ku laabtay lugtiisa kuma tegin sidaa hadda ugu dambeysay sagaal gaariyo raashin cusub iyo dadkaa go-doonsan in la guriya waa la socdaa aad baan uga xumahay waxaan rajaynayaa in laga bixi doono bani aadan baan ahay waan adoon kala laakiin waxa aan ka hadlayaa waxay tahay warkaas laydhigi lahaa intaan cabdilcasiis wada tartanno hadduusan suuqa iiga fayn lahaa waxaa laydhihi lahaa waa nin araysan maxaa u diidaysan tuuqan su-aashaas waa noolyahay saadi doon baa warsaday markuu isoo waday meeshaan ikaanidaan uri war waa la tartamay lacag badan baad haysatee maxaa idin hor istaagaan ku eri oo lacagtiina ugu guulaysan weysay wada etoobiya ugu adeegsanaysaan waa noolyahay ha igu beeniya maanta waxaan hubsanay buu yidhi hal codna inuusan meel kala maraynin laakiin war aan saxarin buu sheegay oo ku yidhi dadku rabitaan kugu dooran maayaan baqdin ay kugu dooranayaan baqdin baqdinkaan ka baabi'inaynu yidhi baqdinna ma jiro rabitaankooday ahayd siyaa dooda shaksiyan uma haysto uma haysto laakiin waxaan rabay inuu tartamo oo oo oo aan aan qasab meesha lagu geynin baan rabay way shaksiyan uma haysto reer ahaan uma haysto waxalka uma haysto way waxaan rabay inaan fursad ku siiyo oo kale taag markii lagu xiray ee lagu soo qabtay taageerayaasha dowladda dadka taageersana in lagu xiro xaragaagana raalli ka ahaa waxay ku doodeen taageerayaasha dowladda iyo kuwo kale waxay ku doodeen mukhtaar rogow siduu shabaab uga soo baxay marna ma aynaan maqlin isagoo naqdinaya jihaadka gacanka hadalka ku salaysa marna ma aynaan arkin isagoo cambaaraynaya al-shabaab oo dhahayo waan ka haray jihaadkii gacan ka hadalka ku salaysnaa fursad haddii aan ku siiyo hadda maxay tahay aragtida aad ka qabto jihaadkaa gacanka hadal ku salaysan iyo urka al-shabaab labadaba shabaab isagu insha allahu tacaala anoon anoo xor aho waxay iyagu dhahaan ka jawaabi karaan arrinkooda ka warami doona laakiin waxyaabaha iyagu ay sheegayeen anigu intaas ma maqle waxaan maqlay ninkii markaa joogay boliiska oo asluubta jooga uu sheegay laba dukumentir aan ka hayaa uu dowladda dhexe usoo faranka uu dhahayo inaan habeenkiiba boqol shabaaba aan keenayo inagoon qaanuun la marsiin aan gurigeyga geysanayo oo aan doorashada ku boorisano in axmed madoobe uu iisoo farayo diyaarada hub igu soo daldalayo oo aan magaaladii ku dejinayo waxaas oo dhan oru is ordiga ka weyne waxa oo dan lagala haado unbay ka ahayde waxba oo asaas rasmi ale ma ahayn al-shabaab meeshaan kusoo kala tagin anigu cidi igama saarine anaa ka tegay kala isoo weeraray markaan kasoo tegay shan san iyo toddoba bil baa u dhexaysay wiilashaydaa ku dhintay oo farmaajina wiilka lama dhiman oo xasan khayro markaa jaweynika lama dhiman marka waxyaabaha qaalkooda runtii waxaada jawaab badan u baahan maaha laakiin mawduuc al-shabaab muxuu yahay iyo maxaa la isku hayay iyo taas insha allahu tacaala haddaan noolaado waan ka hadli doonaa
qodobka ku saabsan laakiin waxaan ku darayaa walaal
qodobka ku saabsan jihaadka iyo gacanka hadalka in dagaal wax lagu raadiyo taas walaal horta maxaa rahaysaa iyaga kelimaad noo qoray markaa minid waa dhogrindo intaas adoo dhahda mooyaane war kala gaw iyo gash male intiina meesha aan ka sheegnay kadibna runtii iyaga naftooda adiga haddii lagu dhaho war qubka iska dhig lagu dhaho war nabad baan wax ku raadinaya dhaho nabad wax ku raadi haddana markaad nabadii marto haddii lagu dhex fadhiisto haarood maxaa iman karo weliba adaa isoo xasuusiya hadal muhiima baan soo xasuustay doorashada intaan ku jiray saad maanta waa nool yahay ha igu beeniyo waa isoo wacay wuxuu igu yidhi codadka oo dhan haddaad hesho lagu aqoonsan maayo warkaa macadya ha ii faahfaahin codadka koonfur galbeed baarlamaanka oo dhan hadduu ku doorto boqol afartan iyo sagaal bay ahayeenaan u malaynayaa dowladda iyadu aqoonsan mayso marka maxaad ugu jawaab wuxuu kaloo igu yidhi haddii lagaa raayo oo lagaa soo badiyana dowladda kusoo dhex noqon maysa laba marka waxaa kuu furan uu igu yidhi saaxiibadaadii hore inaad aado mana kuu sahlin uu igu jiro taas macnaheeda nabad wax ku qaadi haddii nabad in lagu dhex fadhiisto saas lagu leeyahay weliba lagu leeyahay adoo qasban saaxiibadaadii hore aad meeshaas uma dawladaa taala mise milkiilaha saad lagu sheegaa run aho waxaan isagaa iskale oo wax mise wax oo soomaali ay leedahay waana isheekata ninka saas aniga ii galay oo saas igula hadlay hadda wuxuu ol olaynaya inuu beledweyne ama jowhar intuu tago oo baarlamaanka xildhibaan ka soo qaato oo baarlamaankii soomaaliya uu shalay uu beenta cad u sheegay isagoo qol igu haysta yidhi ma arag uu dhex fadhiisto oo ku-xigeenka baarlamaanka uu qaato oo boorashadiisii yareed uga dhex fadhiistuu rabaa kawar waga waxaan rabaa qodobka ah inaad shabaab aad ka soo baxday dagaalka aad ka soo horjeedo hadda haddii lagu sii daayana qof nabad wax ku raadiya aad tahay inaad arrintaa fursad aan ku siiyo bal u kala cadayso mowqifkaaga dadka soomaaliyeed markale aan fursad ku siiyo
horaan u cadeeyey kaas walaalahaad inadoo aada u mahadsan hadda kaas xabsi ku cadeyn maaye horaan horaan u cadeeyey kaas wararkaygi dib u raaco quri mowqifkaygana weligiisa dhugaa caddaa anigu nabad baan wax ku raadiyey waana ku raadin doonaa haddaan la iqasbin haddaan la iqasbin walaalow marka dhaxal aabaha aad kasoo gaarteed leedahay uu nin shaksi a ku leeyahay haddii dadkao dhan ku doortaan lagu ku aqoonsan mayno annagaana isay haysana haddii lagaa soo badiyo dawladaan ma soo dhexmaraysid mar dambe waxaa kuu furan uun doorkii inaad ku laabato taas haddii waa halitaabado waad garanaysaa laakiin anigu qof nabad wax ku raadinayaan ahay qof ogol baan ahay in la tartamo wixii ilaahay dadka kala siiyo la kala helo dadkuna arko saas weya
marna intii aad banaanka joogtay iyo intii aad xidhnaydba marna ma ismaqasheen madaxweyne farmaajo telefoon kugula hadlay ma ku qaabilay ilaa sidii aad shabaabka uga soo baxday oo duurka markaan ka imimiya ha markaad duurka ka timid marna miyuu kusoo wacay oo ma kula sheekaystay xaaladaada ma ku weydiiyey hadalla ma isdhaafsateen ama toos ma u kulanteen ama telefoon ma kuwada hadashay ha ilaa lix mar baan kulannay waa garta wax bal ma noo faahfaahin kartaa kulamada baanu ka wada hadalnay hadalkiisa aad buu u macaanaa laakiin wax tanfiida yani wax fulin ah ma una lahayn waa garta markii hadda ololaha aan galayna mar buu iisoo diray allaha u naxariistee nin dhintay ugaas maxmed weli oo lagu yaqaano ugaasku waa i yimid farmaaja isoo diray wuxuu codsanayaa buu yidhi inaad muqdisho kulaabatood u tagto waa garta marka dad baaba nala joogo maanta nool waxaan ku edi dib ma lahane aan wada hadalna aan ku edi anigu ma soo dhuumane bal aan wada hadalno waa wada hadalno telefoon baanu ku wada hadalnay magar wuxuu igu yidhi soo laabo waxaan ku yidhi madaxweyne dib ma lahane warqadaad soo saarteen waxaa ku qoran inaanaan tartami karin warqada ma ogtahay baan idii hoogaa waa ka warwareegay waa garta kadiba waxaan ku idhi niw dastuurka waxaa ku qoran nin kasta oo soomaaliya waa la dooran karaa waxna waa dooran karaa laguma dooran karo macnaheeda weyaan muwaadin ma tihid weeyaan maxkamad ima dhilinay shaksi baa yidhi waxaan ku idhi warqada ka laabta waan imanaya kadib madaxweynaha wuxuu dhaafi waayey khalad baa dhacay horta imow khalad baa dhacay imow intaasuu dhaafi waayey su-aasha kale la isweydiin kara sheekh mukhtaar waxa weeye waraysigani maadaama sidaas sheegay uu yahay kii ugu horreeyaad bixiso ilaa intii aad ka soo baxday al-shabaab bal si kooban maxaad ku kala tegteen adigii al-shabaab shabaab waa kala tagnay oo horta markaan muqdisho imid iyo markaan kala tagnay sanawaad badan ayaa u dhexeeyey horaan u sheegay kusadii aan iyagii iskhilaafnay horaan u sheegay inaan aqiida ku kala tagnay dadkuna aqiida isku fahma ama ku kala tagaa iyaguna way ii qirsan yihiin inaan aqiida ku kala tagnay ma inkirayaan horta nimanka aqiidaan ku kala tagnay kadib anigu deegaankaygaan iska tagay oon iska joogay duruus baan ku akrinayay meeshaygaanoo iska joogo ilaha qadarkiisa waxaa dhacday dhacdooyin badan waxyaabihii aan uga soo tegay wax kamida ah waxaa kamid ahaa anoo duurkaas joogisha cabdulcadiid gacnay baa la dilay raxmatullahi tacaala calayhi marka markii la dilay waan ka hadlay hadaad xusuusataanki wada ogtahay inaad ka helaysaanan u malayn waa kaan idhi sheekhu waa shahiid ibni xiraab dawri baa lagu diray mid muslim oo tukanayo la dilay cumar ibnu khataaba ugu horreeyey kan dilayna gaalkiibu ahaa usbuucu almajuusi ninka shee cabdiqaadir dilay waxaan ku iri shaqadii majuusiyeed buu qabtay shaqa muslim ma qaran iyaguna shee cabdiqaadir oo tukanayo ruku usan bay ay salaada ku dileen ay maanta tirsan yihiin ay shee cabdiqaadir dileen anna shariidoona xalaal baan u arkaa marka meesha lagu kala tegay haaruunow kan nafteeda kamid a waxyaabaha kaloo cajiibka aho inaan kuu sheego ay tahay waxaa kamid a hadda marka way soo waayadu sharay anoo meesha iska joogo duruus akrinayo ayay maraykanka iga qaadeen lacagtay xaaleen markii lacagtii la qaaday rag badan oo maanta aan rajaynayo inay dhegeysan doonaan oo aan qaar badan nolol aan kuwaara dhinteen allah unaxariisanta dhinatayo ayaa isoo waceen markaan saas leeyahayna walaal haaruun anigu iyagaa i gaalaysiinayo anigu gaalaysiin maayo muslimiin khaldan inay yihiin baan uhaystaahe ma gaalaynayo laakiin iyagu way igaalaysiiyaan inay igaalaysiiyaan nafteedana haddana inaan adigay ku kala tagno waxay igu qireen bay kamid tahay anigu gaalaysiin maayo dagiibaa isoo wacyo waxay igu yidhaahdeen maraykanka lacagta kaa qaaday waxaan rabnaa inaad beeniso aad yidhaahdo lacag la igama qaadi karo anaa u baahan way isaarnaanaysaa hir baa la idin yidhi waa isaaran tahay anaa raba sidaydaan ku rabaa waa idin layn doonaa waa noo tahay dhadhaood dhihi maayaan ku iri marka horena isaara ma dhihin iga qaadana ma dhihin dhihina maayaan ku iri markaasay igu dhaheen dhiigaagaa banaa qaar yadii kamid ay igu dhaheen dhiigaagaa ku banaanaanayo iri waxaan ku iri dhiigeeya kelimo maraykan loogu jiraa wada hadduu ku banaanaado iwuu banaanaayo iyo tagaan ku iri
yaa ku dhahaya saasoo kusoo waay yaa ku dhahaya saasoo kusoo waay waa rag rag rag inka dhex joogo ani hadda magacyadoo sheeg sheegi maayo waa rag badan oo lama aho iyagu weliba naseexayda ka ahayd saasaaba la toosnayd waxay lahaayeen qaarkooda qaar iyaga toos ugu fekeraya qaar ka fakar duwan labadaba way jira jireen waxay lahaayeen qaar igun saas hadday tahay raalli baad ka tahay kufrinimo lagu raalli noqdo weeyaan kan weeyaan bay tahay waa gartay marka su-aasha halkaa la isweydiin kara waxa weeyaan marka dad fara badan bay gacanta shabaab saas ugu baxay aad sheegtay oo dad badan oo rayida maxaan ku raxba galabsan qalad lagu dilay sida aad adigu sheegtayba marka ma ka qoomaysaa shabaab inaad ka mid noqotay
horta weligay guri anigu mu'aamaraad iyo laablaab maba ka shaqaynin mana la igu yaqaano albeerana wuxuu igu haystay oo warku sheegay waad maqlaysay ka ka dhex raadi weligay ani waxaan aaminsanaa dadka inaan la dirin dowladnimada la raadiyo wixii dowli ah in lala diriro wixii xaqana lala shaqeeyo intaas un baan qaray qofka bani aadamka ah bani aadamka oo dhanba kulli ibnu aadam khata khayru khataa'ina tawaabiin wax kasta oo khaldan waxay noqdaanba oon anigu uqaldamay rabbigay baan uga toobad keenaya iyadoo cidda qasbaysa aan la arag wixii wax kastoo wanaagsanay oo aan samayna sameeyeyna ka dhoobamay maayo way su-aasha kale ee hadda xilligan ku jirta saaxada siyaasadda iyo soomaalida dhegeystayaashana dhegeysanaysa waxa weeyaan al-shabaab ma yihiin urur lala hadli karo diyaar ma u yihiin wada xaajood jawaabtaada
tan hataa meel haddaan kaga kaga kaga noqdo dadka dadka iyo dadka halagaayada waxyaabaha ugu daran oo murankaas aan aan ku jirinay bahay waad og tahay baydhabo markaan galnay dadkii joogay xildhibaano toddoba miyaa sideed miyaa iyo dad badan baan meesha ugu tagnay runtii markii waa la hadalnay oo meesha hadal bay uga baxeen qofna ma aanan wax yeelayn maalinkaas axmed baa noola waa isoo wacay wuxuu igu yidhi qadiyadda baydhaba aad ka samaysay saameyn weyn bay nagu yeelatay waa in dawo loo hela markaasaan ku idhi maxaa u dawo ah wuxuu igu yidhi dadkaas waa in birta laga aflaa maanta waxaa fiicnaan lahayd inuu noolaan lahaayo uu ii jawaabi karo laakiin inan qabaayo waa warjiray maalinkaasna qofna laguma dilin meeshaas oo si nabada dadkii waxaan ku nidhi anigu cid kastoo dawlad la shaqaysay kulli waa afis guud cidna ma haysano waana qaabka aan rabnay in lagu socdo oo nalaga diiday waa qaabka runtii taalibaan intay qaadatay hadda wadankoodii ay ku joogaan oo shacabkoodii heshiis kula yihiin waad aragtay oo qofkii maalinba hataa nin gaala ah maalin meel ama shir la gala waa gaalowday waa kuwaan lehe waa kuwa hadda taalibaan safiiradii iyo dowladihii iyo dunyadii oo dhan ay dhex fadhido ay u gacmahaadin ayaan lixda wadan oo aduunka lale kulli ay leeyihiin calaaqadeena way fiican tahay ninkii keligiisa dad isku soo xiro oo yidhaahdo keligeyda ama fiican arrin horta adoo raalli ah laba arri laba qodoboo waxyaab leday sameeye nimankaanun islaamnimadii bay madaxa kugtiisa saarteen oo dhaheen qofkaan qabana waa gelinaynaa kaan qabana waa ka beenayna qofki ra'yi nagu khilaafa muslimba ma ahan dowladnimadiina junuubkaa hadda haystaa afduubeen waxay leeyihiin carar xildhibaan ma noqonaysid wasiir ma noqonaysid ma soo gelaysid iyaduna dowladnimadii ay madaxa ku ha ku sitaan labada waa inay soo dhigaan diinkana waa dadka oo dhan isla leh dowladnimada maudoodan ay ka dhexaysa taas markaan haawin yaraayaan ka tago tan oo su-aasha igu eli sii dambe ha ma lala hadli karaa diyaar mooyihin wada hadal ha waa waa lala hadli karaa way isku jiri jiraan dad ogolaanayo in lala hadlo waa laga helayaa laakiin dawladdii la hadli lahayd dawladdan ma ahan haddii dawlad waaci ah oo qadiyada fahmaysa oo wax niizaamaysa oo wadanka inay dejiso runka tahay haddii la helo waa la wada hadli karaa laakiin mid lagu wada hadli ma kale dad badan hadda waxaa miisaal loogu soo qaataa aniga waxay leeyihin ninkaasaa isu diiday oo meeshii kaliya kan haysata waad aragteen hadda waad aragtay labadan beri waxay jawaabahay qorqorayeen war arsiisay ar qofkii u taga taasaa ku dhacaysaa laleeyahay marka haddii la helo dawlad waaciya oo runtii wax fahmaysa la tashanaysa culamadeeda iyo waxgaradkeeda in yar mooyaane inta badan qaar badan aniga waa boqdaayo dawladda anaaba meesha ku haysa mar horeyba ka iman lahay waaye su-aasha ugu dambaysa aan raba inaan ku weydiyo waxa weyaan xamigaaga siyaasadeed miyuu isbedelay hadda oo haddii aad soo baxdo ma tartamaysaa mar kale siyaasadda xamigaaga miyuu isbedelay maya walaal isma bedelin wax badanna waan akriyey runtii hadday dhacdo tahay qur-aan tahay wax kale tahay ilaahay baan ugu mahadinahayaa hamiga iyagu isma bedelin in insha allahu tacaala dadka iyaga iyo dalka iyaga aan horumariyaan markasta diyaar u ahaan doonaa insha allahu mama niyad jebin niyad jebi maayaan haddaanan dhiman insha allahu waan siin wadi doonaa masiiradaas ma joojinay